جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim waa subax arbacaa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo qorshaysan oo ka dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha dhexe kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay sawirrada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka warta dibisamatar ee wilaayada shabeellaha dhexe dowladda silibiyadda ee ingiriiska ayaa cambaaraysay weerarkii qaraxa ahaa ee mujaahidiinta ay la beegsadeen murtad gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn dad shacab ah ay ku dileen ka fulisay degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo beesha xawaadle oo xoolo geella ku wareejisay ciidanka ku sugan furmaha hore ee bariga wilaayada hiiraan kooxda ridada soomaaliya ayaa qirtay in diyaaradaha xabishada itoobiya ay ka dalbadeen inay duqeeyaan shacabka soomaaliyeed safiirka kooxda ridada u fadhiya dalka maraykanka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ee ka caraysan tallaabada lagu barakicinayo shacabka falastiin ay buuxin doonaan sufuufta xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey ardayda mid ka mida macaahidda degmadaas
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo qorshaysan oo ka dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe haddaba ismaaciil salaad guuleed ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay taliska bismillaahi araxmaani araxiim howlgallo lagu naafiyey cadowga siddeed iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan siddeed iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo talaado ah weerar cagmarina ku qaadeen saldhig ay cadowga murtadiintu ku lahaayeen deegaanka warta dibisamatar ee duleedka magaalada masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe murtadiinta halkaasi lagu weeraray ayaa ahaa calooshudu shaqaystayaasha loogu yeero gorgor ee ay maamusho xukuumadda turkiga dagaal kadib mujaahidiinta allah fadligiis cagta ayay mariyeen saldhiggii murtadiinta waxaana halkaasi cadowga shahadalla dirirka ah looga dilay in ka badan soddon murtad waxaana laga qaniimaystay hub u badan qoryaha e k fortseven iyo b k m sidoo kale waxaa la qabtay maxaabiis ka mid ah murtadiintii la weeraray kuwaasi oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta isla wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo hoole ashahadaladirnimo ka sameynayay deegaanka hareeri caadleh ee u dhexeeya magaalooyinka balcad ee muqdisho khasaaraha cadowga la gaarsiiyey waa dhimashada lix askari oo murtadiin ah iyo labiyo toban kale oo dhaawac ah waxay mujaahidiintu kamiinkaasi cadowga uga qaniimaysteen laba qori oo b k m ah qori r b g ah iyo dhowr qori oo e k fortseven ah sidoo kale dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta ka dhacay deegaanka nuurgaab ee duleedka degmada cadalle ee wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe waxaana halkaasi lagu dilay shan askari oo murtadiin ah kuwaasi oo uu cadowgu meydadkooda uga cararay goobta dagaalka dhanka kale muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta howlgal gaar ah ku beegsadeen madaxa kooxda ridada xasan sheekh maxamuud mujaahidiintu waxay si gaar ah u bartilmaameysadeen kolayo gaadiid ah oo uu la socday xasan gurgurte xilli ay ka soo baxeen madaxtooyada kuna wajahnayeen garoonka diyauradaha khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray saraakiishii iyo askartii ilaalada u ahayd xasan gurgurte waxaana burburay qaar ka mid ah gaadiidkii kolonyada howlgalkan iyo kuwo kale oo ka horreeya waxay caddayn u yihiin inaysan jirin goob ay ku badbaadi karaan madaxda iyo saraakiisha cadowga ku ah shareecada islaamka iyo inay gacanta mujaahidiintu gaari doonto goob weliba oo uu cadowgu gabaad ka dhigto si kasta oo uu dhagaxaan iyo ciidamo isugu wareejiyo taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada geesyada tawxiidku ay ka wadaan goobaha cadowgu ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka gaar ahaan caasimada muqdisho shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano cadowgu xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa dagaalkii shalay ka dhacay xerada maleeshiyaadka riddadu ay kula hayeen deegaanka warta dibisa matar ee duleedka magaalada masaajid caliguduud ee shabeellaha dhexe dhimashada murtadiintu waxay gaartay afartan iyo laba askari alkataa'ib ayaa baahisay sawirrada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka warta dibisa matar ee wilaayada shabeellaha dhexe xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya waa sawiro ay mu'asasada al-kataab ku soo bandhigtay muuqaalka sida ay shalay waxaa uga dhaceen deegaanka warta dibisa matar ee dhaca duleedka magaalada masaajid cali guduud ee wilaada shabeellada dhexe qeybaha hore sawiradan waxa ay daawadayaashu dulgeynayaan difaacyada lagala wareegay murtadiinta iyadoo si buuxda sawiradan looga dhehan karo bakhtiyada maliishaadka la wareeg xerada ay mujaahidiintu ku qaadeen weerarka cagmarinta xeradan shalay uu ka dhacay mid ka mid ah silsiladda weerarada barakeysan ee mujaahidiinta wilaadaha shabeellada dhexe waxaa deganaa oo lagu soo afjaray maliishaadku loogu yaro gorgor oo ay soo tababartay dowladda riddadaha turkiga kama marna muuqaaladani maliishaad gacanta lagu soo dhigay oo iyagoo garbaduub u xiran la arkayo waa sawiro mar kale muslimiinta usoo bandhigaya sidii ay u dhacday mid ka mid a macaarigtii ugu dambeysay laga soo diiwaan geliyay shabeellada dhexe ee ay hurinayaan libaaxada tawxiidka kuwaasoo hadafkooda yahay in lagu ciribtiro maliishaadka riddada taasoo ahayd howlgalkii ciidamada tawxiidku ay cagta ku mariyeen xerada murtadiinta ee deegaanka warta dibisa matar ee hoostaga degmada masaajid cali guduud ama tawfiiq ee shabeellada dhexe iyadoona mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta deegaankaasi si guud faahfaahinadii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhimasho ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay waxa ay muujinayaan in ilaa afartan iyo laba murtad la dilay la khaniimaystay hub ee agabiceeduna isugu jira shan iyo toban qore oo ak forty seven ah saddex qore oo beka m ah deegaankan waxauu si buuxda ugu soo dhacay gacanta ciidamada tawxiidka si uu qayb uga noqdo deegaano badan oo laga xoreeyay rijsigii murtadiinta waqti xadirkana lagu maamulayo shareecada islaamka mahadsanid xaaris dowladda silibiyadda ee ingiriiska ayaa cambaareysay weerarkii qaraxa ahaa ee mujaahidiintu ay la beegsadeen murtad gurguurtay madaxa kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba war qoraal ah oo ka soo baxay safaarada dowladda silibiyadda ah ee ingiriiska ee soomaaliya ayaa looga hadlay qarxii shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kaasoo lala egtay murtad gurgurte xukuumadda kaafirada u k ayaa sheegtay inay cambaaraynayso qaraxaasi ka dhacay iridda villa soomaaliya oo lagu beegsaday kunyo gaadiid ah oo la socday xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda riddada qoraalka ka soo baxay dowladda silibiyadda ah ee ingiriiska ayaa lagu sheegay in ingiriiska ay ka xun yihiin murtadiintii ku dhimatay qaraxaasi iyo kuwii ku dhaawacmayba u k waxay sheegtay inay sii wadi doonaan garab istaaga ay u samaynayaan dowladda riddada soomaaliya oo ay tilmaameen inay dhinacyo badan ka taageeraan shalay ayay ahayd markii mujaahidiintu qarax la beegsadeen kulonyo galbinaysay xasan gurgurta xilli uu ka soo baxay villa soomaaliya kuna sii jeday garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho mujaahidiinta ayaa sheegay in qaraxaasi dhimashay dhaawac ay ku noqdeen askariyo saraakiil ilaalu ahayd xasan gurgurte iyadoona ay burburiyeen qaar ka mid ah gaadiidkii galbinayay murtad gurgurte mahadsanid abuushayba diyaaradaha dowladda xabashada itoobiya ayaa duqeen dad shacab ah ay ku shahiideen ka fulisay degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha saliibiyiinta ay sii xoojiyeen duqeymaha bahalnimada ah ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxay diyaaradaha saliibiyadda etoobiya duqeyn ka geysteen degmada galcad ee wilaayada galgaduuda duqeyntan wuxuushnimada ah ayay diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda etoobiya ku beegsadeen guri ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala degmada galcad waxaana duqeyntaasi cadowtooyo ka dhashay khasaare soo gaaray shacabka waxaa ku shahiiday wiil yar oo saddexiyo toban jir ah halka ay ku dhaawacantay hooyo xaamilo ah iyadoo halkaas uu ku burburay hoygii ay deganaayeen ehlada dadka shacabka ah ee cadowga allaha duqeynta ku beegsadeen ayaa warbaahinta kula hadlay goobta ay duqeyntu ka dhacday iyagoo ka warbixiyey siday wax u soo gaareen maxamed cali maxamuud faarax la yiraa guryahay iga baaba'een wiilkaas oo tumaye saddex jiro waa iiga dhintay gabar waa iiga dhaawacantay maaragta anigu waxaan galabsadhana male waana waana waana la yaqaana anig shabaab maba ii bashaar dad rayadoo meel iska deganaanba iska ahayba ee guryaha dhamma hal xabo lagu soo naqaa iiga mid ma ah tumay saddex sana u jiraa anoo shukri xuseen casira wiilkayga waxaan ku leeyahay waa tumay saddex sana u jiraa maa uu iga shahiiday guriga waa iga dumay gabadhayda xaamiladaha waa dhaawaceen shabaab ma ahayn gurigay kuma nooleen waa i gardaraysatay etoobiya masaakiinaan nahay waa waxaan ku leeyahay ilaahay baan ku duubaynaa waxaan ku leeyahay masaakiina iska ahayn anaka shabaabna shaqo kuma lahayn gurigeena nama deganayn wiilkayga kutaab uu ahay gabadhaydana waxaan ku leeyahay xaamil ay ahayd waana dhaawaceen marka waa shacabkaa loo soo diray inayna barakiciyaan waxaa loo soo diray etoobiya dagaalna waxaan ku leeyahay qof lama dagaalo waayaan shacabkay la dagaashan yihiin shacabkayna laayo haayaan waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay suldaan daa'uud xasan aadan oo ah suldaanka guud ee beesha wacesle kaasoo goobta soo gaaray isagoona u tacsiiyey ehelada dadka ay xabshadu duqeeyeen waxaan u tacsiyeynayaa dadkii muslimiinta ahaa ee heer galcad ugu horeeyo maxamed cali weyd oo ka dhintay wiilkan gabar ay ka dhaawacatay waxaan leenahay wiilkaas sabar iyo iimaan ilaahi hanaga siiyo gacanka gardaranaa dishay insha allahu mar baan kula xisaabtami doonnaa waxa saas yeelayana waxa waaye dad ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud oo hadda la dhihi karo xataa waxaisle ka sukoobe waa dadkii ilmahu adeerka u ahay usaan u gelaya marka ninkii wax ka sugaya oo dhahaya dawlad waaye walaxbuu xoraynaya dadka dhahaya ha ku waana qaato wiilkii ina maxamed cali weyd shabaab ma ahayn shabaab ma u ahaa waxa weeye dameer xumo weeye waa la ogaa jilib uu dad maata ku baabi'iyey wuxuu ku baabi'iyey habeen hore wuxuu ku baabi'iyey meesha la yidhaahdo islaaman duqowsha ah ceelbacduu ku baabi'iyey haddaana maanta waxaan kor taaganahay galcad ou dadkii marastahay oo ku baabi'iyey iyo dadkii sakiirada ahaa waa nin cadow ah beesha wacaysle waxaan u sheegaynaa iyo abgaal ismaan guud ahaan iyo soomaali waxaan u sheegaynaa xasan sheekh maxamuud inay la xisaabtamaan ugu dambayntii waxaa duqeyntan ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoo si guud uga tacsiiyey duqeymaha saliibiyiintu muddooyinkii lasoo dhaafay ka geysteen wilaayaadka islaamiga dadkii dhibaatada gaartay ama nafama maal gaartiin waa u tacsiyeynaynaa walaayada islaamiga jubbada dhexe dhibaatada maaragtay gaar ahaan degmada jilib walaayada islaamiga shabeellada dhexe ceelbacdi dhul dhibaatada ay ka geysteen sidaas oo kale walaayada islaamiga galgaduud oo degmada galcad uga dambeysay dhibaatada ay ka geysteen taasoo runtii dhibaatada ay geysteen dhammaan ay ka dhacday dadoo maras ah oo ama ilma ah ama hooyooyin ah ama waayela ah dhibaato ay u geysteen nafyo maalba insha allahu tacaala mujaahidiintana siday horey u ballanqaadeen in qof kastoo muslimiin ah la dulmiyey macudogaaladu wax u geystay inay u aarayaan oo habeenkii maalin ay u taagan yihiin duqeyntan ka dhacday degmada galcadda ee uu ku shihiday wiilka yar kuna dhaawacantay hooyada xaamilada ahaa waxay qayb ka noqonayaan duqeymo wuxuushnimo ah oo maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda etoobiya ka geysteen wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe mahadsanid marwan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya beesha xawaadle oo xoolo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee bariga wilaayada hiiraan cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo haya
kataib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya shan daqiiqo oo ay ka soo muuqanayaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle maxamed oo xoolo geel nool ah ku wareejinaya mujaahidiinta furmaha hore ee ribaadka kaga jira wilaayadaas nabadoonnada ka soo muuqanaya filimka waxaa ka mid a nabadoon cabdi cabdulle muumin nabadoon cumar gaab nabadoon ismaaciil xuseen cabdi kuwaas oo baaq u jeedinaya odayaasha kale ee ku abtirsada beelweynta xawaadle maxamed ee ay shirqooleen siyaasiyiinta murtadiinta ah ee beeshaas kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay bariga hiiraan ku dhibaateynayay bulshada deegaanadaas
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacdu walaalayaal horta marka koowaad magacayga waa cabdi cabdulle muumin cosoble naanayntiisuna ay tahay duugani waxaan maanta geelaan waxaa noo soo dhiibay ummadda aan wakiilka ka nahay oo xawaadle maxamed ayaa geelaan la bixi haaya wakiilaan uga nahay ayakaa maantay hidiyo kula bixina dadkaa mujaahidiinta inay ku deeqaan ay ku garab istaagaan oo kitaabkooda iyo sunnadooda lagu difaaco ayakuna ay ka mid yihiin dadkaa muslimiinta dadkaa safka ku jira inay ku wareejiyaan ay noogu soo wakiisheen
waad u jeediin geelaa gadaashayna oo shanta neefe aan rabnaa inaan wareejinno oon ku wareejinno naqiibka beesha xawaadle geelaasoo loo rabo mujaahidiinta furunta ku jirto u soo dhibtootay u rafaaday naftooda iyo nacfigooda dhiiggooda cirdigooda habadda u dhigtay ayaan rabnaa in lagu wareejiyo intaas waa intaas midda saddexaad waxaan baaqu dirayaa dadweynaha bariga hiiraan beesha xawaadle aan baaqu dirayaa xawaadlow dagaalkii dhacay oo awal hore u dhacay ama shalay dhacay ama doraad dhacay horta xaan ka faa'idnay xaan naga dhimay xoo noo nusqaamay ma isku noqonnay war aan isku noqonno aan tashanno haddii culimaa'udiin tahay haddii nabadoonno tahay haddii samadoonno tahay haddii waxgarad tahay ummadda caqliga u saaxiibka aan isku noqonno aan iswaraysanno dagaal qabiil maahan dagaalkan waa dagaal diimeed kii intan galno qabiil waxqababax siinno ka tegi jirna lama joogo waa laga yimid siddeed iyo tobanka soomaaliya gobol oo soomaaliya goboluu shabaab joogin ma jiro intaasna waa lala macbilaa waxaa gobolkaayna ku horay cali jayte iyo sambalooshe iyo muuse iyo hebel iyo fulaan ma annagay noo soo qalab qaateen war xawaadlow ka fiirso nin wiilkiisii dheeraystay kaagii ha dilo injio ha ku qaato gaal lacag ha uga qaato haddii caqli noo noqonayni aan meeshaa ku dhammayno haddii kalena aan iska warsanno
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskala mahad kadib aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ismaaciil xuseen cabdi waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee beesha xawaadle ayaan ka mid ahay walaalayaal makaankan hadda sidii odayaasha u sheegeen boon aa nimid waxaan ugu nimiday geela asaga ah inaan mujaahidiinta aan ku wareejinno u hadiyeyno ayaan u nimid kuwaanna waa horudhaci iyo horumarkii waad iga guddoontay geelan soo maha maasha allah haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu odayaasha ayaa ugu dambayntii geelii hadiyadda ahaa oo ay sheegeen in uu yahay mid horudhac ah ay ku wareejiyeen nabadoonka beesha xawaadle maxamed ee wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan xiire barre kaas oo ka guddoomay geelii ay beeshiisu ku wareejisay salaam calaa rasuulillaah ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu mahadsan yahay mahad aan la soo koobi karno bilaawi dhammaan lahayn waxaan joognaa galabta meel la yidhaahdo beero yabaal oo u jirta buurabarde labaatan kilomitir dhanka kaleetana halgan u jirto labaatan kilomitir oo kale oo kala barto labadaas degmo odayaasha iyo aniguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxaa waaye geelan gadaasheeda ka ololoa meesha taagtaagan in lagu wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin duftaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungur horaad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaaw waa hungur horaad baa la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
geelan hadiyadda ah ee beesha xawaadle maxamed ku wareejisay mujaahidiinta furmaha hore ribaadka kaga jira bariga wilaayada hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ka soconayaan howlgallo mujaahidiintu ay ku hergelinayaan ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay duulaan ku soo qaadeen kufaarta iyo murtadiinta ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid rabbaani kooxda riddada soomaaliya ayaa qirtay in diyaaradaha xabashida itoobiya ay ka dalbadeen inay duqeeyaan shacabka soomaaliyeed cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horeysay kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadashay xasuuqa diyaaradaha dowladda xabashida ay ka wadaan dalka soomaaliya iyadoona ay ku faantay tallaabada ay qaaday itoobiya cabdulqaadir maxamed nuur oo aan wareejin xilka wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa warbaahinta u sheegay in kooxdoodu ay indha u tahay diyaaradaha itoobiya iyo duqeymaha laayaanka ay ka geystaan walaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wasiirku sheegga gaashaandhigga kooxda riddada ayaa wax laga weydiiyey sababta ay xilligan ugu yeerteen dowladda itoobiya ayaa ku sheegay in ay qayb ka tahay heshiiskii xabashida kula galeen ankara iyo adis ababa
annagaa hagayni annagaana ka shaqayn dhammaantooda cadowga khawaarijda bartilmaameed ay joogaan dowladda soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya saad la socotid bankar ay kusoo heshiiyeen sidoo kale waxay dowladda soomaaliyeed dowladda etoobiya ka heshiiyeen arrimihii ka mid noqoshada atmis oo ay maaragtay dowladda soomaaliyeed u ogolaatay dowladda etoobiya inay ka mid noqoto waxaa laga heshiiyey in laska kaashado dawa- dagaalka khawaarijta dhammaan umuurahaas laga heshiiyey ayay qayb ka yihiin inay ay diyaarada etoobiya ay leedahay ay maaragta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo hagaaya ay maarag kordhacaan gantaaladooda diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeymo laayaan ah ka geystay gobollada shabeellaha dhexe galgaduud iyo jubbada dhexe waxay ku dileen dad shacab ah iyagoona dhaawacay tiro intaasi ka badan kooxda riddada soomaaliya oo caan ku ah dabadhilifnimada ayaa hadda shacabka soomaaliyeed xasuuqiisa u adeegsanaysa cadowga soo jireenka ah ee etoobiya mahadsanid cabdiraxiin safiirka kooxda riddada u fadhiya dalka maraykanka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ee ka careysan tallaabada lagu barakicinayo shacabka falastiin ay buuxin doonaan sufuufta xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulqaadir rabbaani ayaa mar kale warbixintan inoo haya madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa dhowaan sheegay in dalal soomaaliya ay ka mid tahay loo soo barakicin doono shacabka muslimiinta magaalada khaza warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa mas-uuliyiin amerikan ah ayaa daabacday in kooxda riddada iyo maamul goboleedka somalilan ay u riyaaqeen qorshahan cadowtooyo ee uu trump gadaal ka riixayo daahir xasan carab oo ah safiirka kooxda riddada soomaaliya u fadhiya magaalada washington ayaa waraysi uu siiyey shabakada c b s news waxa uu sheegay in maamulka maraykanka iyo midka yuhuudda aysan weli kooxdiisa ku soo wargelin qorshahan ay shacabka falastiin uga barakicinayaan soomaaliya maamulka israa'il iyo midka maraykanka midna xukuumadda soomaaliya wax xiriir ah kalama sameyn soo jeedinta ah in falastiiniyiinta loo raro dhanka soomaaliya ayuu yidhi safiirka kooxda riddada u fadhiya magaalada washington murtadkan xasan gargurta wakiilka oga ah maraykanka ayaan wax dhib ah u arkin in shacabka khaza laga qaato magaaladooda kadibna soomaaliya loo qaxiyo balse waxa uu walaac ka muujinayaa in tallaabadaas ay ka faa'iidaysato xarakada shabaabulmujaahidiin ayna safkeeda ku soo biiraan dagaalyahano cusub faafinta macluumadyada noocaas ah ee aan la hubin waxay fursad ciidan ku qorato siinaysaa kooxda xagjirka ah ee argagixisada al-shabaab oo taxaddi dhanka amniga ah ku hayso mandiqadda ayuu hadalkiisa sii raaciyey daahir xasan carab oo ah safiirka kooxda riddada ee dalka maraykanka sannaddii labakunafarylabaatanki markii uu muuse biixi gaal abi axmed uu siiyey badda soomaaliya ayuu xasan garguurta sheegay in tallaabadan ay fursad weyn u tahay shabaabulmujaahidiin oo sufuufteeda ay buuxinayaan shacabka soomaalida ee gumaysidiidka ah waxaana muuqata murtadiintu in ay iyagu dhiibayaan badda iyo beriga soomaaliyeed mahadsanid rabbaani ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ardayda mid ka mida macaahidda degmadaas waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya dowladda noo socotay muddo toddobaad ku dhow waxaa maamulka islaamiga ee degmada booqa qable u soo gebagabeeyey ardayda wax ku barta macadka ibnu temiya oo ah macad toddobaadla ah oo maalmaha khamiista jimcaha ay wax ku bartaan arday iskugu jira wiilal iyo gabdho munaasabadan dowladda lagu soo xirayey waxaa kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan isagoona la dardaarmay ardayda macadka ibnu teymiya inay sii xoojiyaan barashada culumta sharci أول ما يجب على الإنسان هو معي معرفة العبد ربه هيه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دينك laga bartaa marka intaasoo dhanba alla xaggee ka baranaysaa diinkaa ku baraya haye nabiga xaggeed ka baranaysaa nabiga diinkaa ku baraya diinkaad ka baranaysaa diinkii markaad barataad waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan wixii xun iyo wixii fiicanaad kala ogaanaysaa haddii kaloo jaahil tahay dee nin wax kala ogma tihid waajibaad ku saaranna ma taqaanid wuxuu ilaahay ku abuurayna ma taqaanid allah subxana wa tacaala muxuu noo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbudun cibaaduu noo abuuray cibaadada barasho ma u baahan tahay mase uma baahna ma u baahan tahay qaar ka mida ardayda macadka ibnu taymiya oo andalus la hadlay ayaa xusay in cilmi badan ay ka faa'iidaysteen dowladda loo soo gabagabeeyey maadka ibnu taymiya maanta waxaa ka jirta dooro noogu soo gabagabooda maxaa meesha noola culamo kala duwan ayaa muxaadaro noo jeediyey muxaadarooyinka waxaa ka mid ahaa doorka ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadka ee cibaadada iyo waxbarashada culamada ay noo jeediyeysa allah khayraha siiye waxaa kaloo noo jeediyeen matusaalooyin fara badan ayno soo qaate ayno soo qaateen waxaa ka mid ahay asxaabulkahfi waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno imaam albakhaari waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno iminkan ibnu taymiya waxaa kaloo ka mid ahay cabdullaahi ibnu cabaas waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno gabdhihii saxaabiyaadka ahay waqtigii nebiga joogay culamadii noo jeedaysa allah khayraasi ajarkoodana allah ka waxaanu dardaarmayaa inay cibaadada ka faa'iidaystaan oo waxbarashada ay xoojiyaan waxbarashadana ay xoojiyaan halkan waxaan ku suganahay macadka ibnu taymiya oo nagu soo gabagabo dowrada colam noo timaantay wax walba- wax badan noo soo jeedisay khayr laha siiye waxaa nala sheegay qaar walba in laga faa'iidaysto dowrada xaggeeda waxaa waxaa ka faa'iidnay inay cilmiga oo faa'iido badan oo leeyahay adduun iyo aakhiro cibaadadana ay kheyrkeeda ay badan tahay adduun iyo aakhiro ku anfacay waxaan u dardaramayaa gabdhaha wax- muslimaadka xaafadaha jooga inay soo haleeleeyaan waxbarashada ay ka faa'iidaystaan gabdhaha oo jooga gobolka hiiraan khaasatan fii maxaafadata boqa qabla oo dhigna machadka ibnu taymiya maanta meeshan waxaa noo soo gogooday dooro oo culimo noo soo jeedisay gabdhaha iyo wiilasha oo dhigta machadka ibnu taymiya wax badan ayaan ka faa'iidinay waxaan tahniyad u dirayo mujaahidiinta farimaha ku jira oo- oo nasriga badan guulaha soo gaarsiiyey walaalaheen bishaaraadka ah waxaan duceynayaa walaalaheen farimaha farimaha ku jira kala duwan sida hiiraan shabeelaha dhexe shabeelaha hoose ilaaha guuleeye gacmaha kor allaha ka dhigay waana garab taaganaha mar weliba ducada waa midda ugu weyn oo muslimiin maamulka islaamiga ee degmada buuqa qable ayaa dowlaad aqoon korasi u qabta bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu